galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha janaayan ay tahay labo sanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaann waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogan ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac warka maantana waxaa ugu waaweyn gaari xamuula oo la dhex geliyey dad wadada ku lugeynayay magaalada new orleans ee dalka maraykanka ayaa lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban qof haweeney ayaa u dhimatay waxa looga shakisan yahay weerar rabsho qoysa oo ka dhacday magaalada sydney f b i-da ayaa baaraysa ama ku daba jirta dad looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen nin gaari xamuula dhexgeliyey dad ku lugeynaya wadooyinka ee magaalada new orleans ee dalka maraykanka weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo toban qof f b i-da ayaa sheegtay inay u badan tahay in ninkan darawalka uusan keligiis falkan gelin iyadoo baarayaashu ay arintan ku tilmaameen inay dhici karta inay noqoto fal argagixiso shamsudiin jabaar oo afartan iyo laba jira ayaa lagu sheegay inuu ahaa ninka gaariga wada ee dadka laayay uuna horey u ahaa nin askarta maraykanka ka tirsanaa oo kasoo dagaalamay dalka afghanistan booliska ayaa sheegay in hal qof uu geeriyooday toddoba kalena ku dhaawacmeen kadib markuu qarxay gaari ay lahayd shirkadda tesla oo ku hor qarxay dibadda hotel uu leeyahay madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump oo ku yaala magaalada las vegas gaarigan korontada ku shaqeeya ayaa markaas waxa uu soo istaagay iridda hore ee hoteelka trump international kadibna aad u qarxay sida uu booliska u sheegay kevin mckiil oo ka tirsan shariifka magaalada las vegas elon mask oo ah madaxa shirkadda tesla ayaa sheegay in shirkaddan gawaaridaasi korontada ku shaqeeya samaysa ay baarayso dabkaasi ama gaarigaasi qarxay haweeney ayaa ku geeriyootay dibadda aqal dheer oo ku yaala magaalada sydney halkaas oo la aaminsan yahay inay kasoo dhacday dabakh iyadoo boolisku ay sheegeen in nin la saaxiib ahaa la xiray lana baarayo sidoo kalena boolisku ay la hadleen dadka deganaa dabakhaasi haweeneydan oo la aaminsan yahay inay soddon iyo sagaal jir ahayd ayaa la helay markii hore iyadoo dhaawac culus qabta waxayna kasoo dhacday dabaq dheer oo ku yaala wadada river road ee xaafadda baaramata oo ku taala galbeedka sydney kowdii iyo afartan daqiiqo saakay oo khamiis ahayd haweeneydan ayaan si rasmiya magaceeda iyo haybteeda loo shaacin isla goobta ayayna ku geeriyootay kadib markii la isku dayay in la badbaadiya nafteeda ilawareed ka soo baxay falastiiniyiinta ayaa sheegaya in duqeyn israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ee alburji iyo magaalada jabaaliya ee ku yaala bartamaha iyo waqooyiga khaza ay ku dhinteen ugu yaraan toddobiyo toban qof oo falastiiniyiina milatariga israa'iil ayaa sheegay in cabdalhaadi saabax oo ka qayb qaatay weerarkii toddobadii oktoobar labada kun iyo labaatan iyo saddexdii lagu qaaday koonfurta israa'iil lagu dilay duqeyntan wasiirka gaashaandhigga israa'iil israel kats ayaa sheegay in howlgallada militari ee lagu beegsanayo xamaas ay ka sii socon doonto khaza ilaa dadkii la haystay ee israa'iiliyiinta laga soo daynayo saalaasha hawada berito oo jimcaha magaalada melbourne waa cadceed iyo labaatan iyo sagaal sydney waa daruuro iyo labaatan iyo lix halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo laba senti oo doolarka maraykanka ah